salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa mar labaad iyo waraysyadii aa ka barateen warbaahinta toga herar gaar ahaan raadiyowga toga herar dhegaystayaal maanta waxaanu idii haynaa waraysi aad u dheer dhinacyo badanna taabanaya oo aanu la yeelanay suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir suldaanka ayaa waraysigeen waxaan kusoo qaadaynaa cuqaal dhowaan ku shirtay magaalada hargeysa oo laba geesood ahaa cuqaasha suldaanku miyuu taageeray mise wuu dedeefeeyey suldaanku siduu u arkaa musharixiinta tartamaysa se kee ayuu isleeyahay somalilan wuu isku wadi karaa ama khibrad ayuu leeyahay iyo arrimo kale oo badan haddaba suldaanka oo aanu khadka telefoonka kula yeelanay isaga oo kusoo jira jidka kuna soo socda magaalada hargeysa ayaa waxa uu waraysigayga ugu dhacay sida tan suldaan waad maqlaysaa ayaan umalinayaa kusoo dhawo marka horese radio toga heran suldaan shalay waxaa dhacay shir beesha habar awal iyo beesha cidagale cuqaashoodu ay ku shireen magaalada hargeysa shirkaas sideed u arkaysay adigu maadaama suldaankii guud ee somalilan tahay shirkaan waxaan u arkayay in asiibeed dartay u dhimanaysay madaxweyne reer hargeysaan doonayn markaa suldaan adigu ka suldaan guud ahaan arrintaa waad ku taageersan tahay cuqaasha iyo labada beelood ay ku heshiiyeen ku taageersan
n adiga ma waxaad leedahay waxaanu dhisaynaa muuse oo muuseanu madaxweyne u dhisanaa adaad leedahay haddaanu nahay beesha aad aad suldaanka u tahay muse waa mujaahidkan soo wada kifaxdo ha taageersan inaan halgambay la soo gelin wot ardaay la jiibsan hadda habeen dura ardaay la jiibsan kaanu wasalada kala boobanaynu kala goosanayna leedaas
suldaan maxaad is leedahay muuse biixi madaxweyne musharaxa madaxweyne ee kulmiye uu kaga duwan yahay musharaxiinta kale aqoon milatari buu leeyahay heer jaamacadeed buu leeyahay aqoonteed oodalka maas qaba maas waa nin dhaqanka soomaaliya yaqaana ninkaasi nin dhaqanka soomaaliyeed aada u yaqaana weeye mu waana nin geesiya ilaahay ninta isu raaciya raganimo ah xaganu kaga baydno rajaynta leg ayaad ka qabtaa inuu muuse uu ku guulaysan doono kursiga madaxweynaha taas waxaad waxaad moodaa rajo boqol kiiba boqol hadii haddii taa la waayo xiliyadoon
somalilan oo iminka si yaro kala socota ma is leedahay mujaahid muuse biixi wuu soo jiidi karaa haddii uu madaxweyne noqdo nacam waaya waa nin wa military training xoogana wuu qabaa sida dadka u qabto u yaqaana dadkiisa ma la dhaqmin in aan dad la soo dhaqmin oon ciidan soo marin soo jabaday cid laba caliisi ma keeni karo maxaad markaa aad kula talin lahayd beesha aad ka soo jeedo iyo dadka reer somalilan waxaan ku waxaan ku odhana dadka qabiilka iska daaya nabda baa la qaataa nabda adoor qabiil waxbayna tari maayo siyaasadu waa nabda waan garatay ku waafaqay rag isku raaceen laakiin tarlaayaa reer rebelay waxba tari mayso waxaa jira xubno oo beesha aad ka soo jeeda ah oo dhowaan ku biiray xisbiga waddani sidaad aragtaa xubnahaase maxaad is leedahay intayn leeg bay miisaan ay ay ay u keeni karaan xisbiga waddani maadaama adigu suldaankii guud baa tay anigu xisbiga waxba odhan maayo odhan maayo way u keeni karaan ina way ka dhigi karaan laakiin labada labada bilood ee ugu dambeeya ayuunbaa wax kala garan kara markaynu doorashada labada bilood ka hadho axsaabta qaar baa caynaysa soo taagiya dadku ka fukmiya labadaa bilood ee u dambeysay suldaan xaalad abaareed ayaa lagu jiraa iminka saasaan ayaa maxay saasaan roobeed ayaa ayaa dalkii ka curtay muxuu yahay bilaabanmayda waan gartay hawdkii waa lagu barbaaqaysanyay sin ilaa iyo naxarsin ilaa iyo baasi hawdka ilaa gaashaankii rakaamiisa iyo xalag digada ka dhigay haddana ilaa jamiila iyo carabsi iyo xaggaasu roobka hela ila roobaadka way soo dhacda dhegeystayaal intaasi waxaa ku dhammaaday guud ahaan waraysigii aanu la yeelanay qeybtiisii koowaad suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir dhegeystayaal waraysiga qaybtiisa labaad inta aynu ku kulmi doono waa bahdii togo hore oo idinla ammaana allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh